DJ. Now back to the countdown.
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa maalin khamiisa toddobada bisha abril sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a maandooriyaha oo dhibaato xoogan ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab
waa laiskugu yimaada habeenkii oo qaadkii lagu cunaayo qashiga lagu cunaayo xashiishka lagu cabaayo balaayabaas lagu cunaayo daraagisto lagu cunaayo waxaa wey waxyaala waxaa jira waxay loogu talagalay qof cabaadhay waaw waaw waaw waaw waaw leh in lagu seexiyo iyo wuxuu isku daray qaad ninkii qaadkiina wuu kicinayaa kii isagaana inuu jibsado rabaa waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo furay dhallinyarada boosaaso waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah qasiidooyinka bisha ramadaan ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo lagu baahiyey barta twitter-ka ayaa lagu sheegay in wakiilka midooda afrika ee soomaaliya danjiria francisco madera loo qabtay in uu dalka kaga baxo sideed iyo afartan saacadood gudahood qoraal ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midooda afrika ee u qaabilsanaa soomaaliya inuu yahay shakhsi aan dalka laga rabin waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midooda afrika uu ku log yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go-aanka kaas kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hor yimid ceyrintii ra-iisul wasaare roble ee ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya francisco madera waxaana war qoraal ah oo soo saaray uu ku sheegay in aanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan a madera war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madera boqortooyada sacuudi arabiya ayaa soo dhoweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabu mansuur haadi ee in la dhiso golo hoggaan oo qaran dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen ay si deg deg ah u siin doonto lacag dhan saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha yemen oo caalamku aqoonsan yahay isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta yemen isagoo dhammaan awoodihiisii madaxweynenimo ku wareejiyey golaha awoodaha golaha waxaa kaloo ka mid ah dhammaystirka fulinta howlaha marxaladda kala guurka ah iyo in la fuliyo awoodaha madaxweynaha si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha khaliijka iyo weliba awoodaha madaxweyne ku-xigeenka maadaama oo madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaaday golahu waxa uu ka kooban yahay toddoba xubnood oo uu madax u yahay haatan rashaad maxamed al caliimi ad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waxaa sii kordhaya dhibaatada uu maandooriyaha sida qaadka iyo daroogada kale ay ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab taasi oo sii kordhay bilihii ugu dambeeyey anfi qaasim oo ah aabe u ololeeya ka wacyigelinta halista mukhaadaraadka ayaa sheegay in isticmaalka maandooriyuhu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey waxaana uu waramay wariyaha v o eda cabdisalaan salas magacaygu horta waa anfi qaasim maxamed waaye waxaana ahay ninka u ololeeya dhallinyarada u ololeeya sidii wax xunna oga reebi lahaa wax sanna u fari lahaa midda laakiin annaga maanta aan dhihi karo waxa waddanka aan joogno fidmooyinka uu noo keenay bay ka mid tahay waa qaadkii iyo daraagis waa tahay anfi ugu horrayn waxaad noo sheegtaa axwaasha guud ee dhallinyarada qaxootiga ah ay ku nolyihiin xilligan dhallinyarada maanta ah dhallinyaradii wax way barteen laakiin wax noolol wax shaqo haystaanna ma laha dhibaato tii ugu xeed baa haysata waan arrinta marka dhibaatada tii ugu darreed bay ku jira waxyaala aan kala dirana waxyaalaasa ka mid ah habeenkii waxyigelin waxa weye olitesha maayaan u qabtaa kanselin baan siiyaa waa tahay bilihii tegey dabcan waalidiin aad ka mid tahay waxay ka hadlayeen daraagiska iyo dhibaatada uu bulshada ku hayo waxa xerada ku noolan waa dhalinyaro bal waxaad noo sharaxdaa isticmaalka muqaadaraadka heerka uga jooga xeryaha aad iyo aad iyo aad bay u badan tahay waad mahadsan tahay aad iyo aad bay u badan tahay sababta oo ah waxaa jirta meelo waxa weeyaan aan hadda kuu calaamadayn karin oo nafteeda aanu aan u baqayo oo saldhigyo ah saldhigyo waaweyn waa la iskugu yimaada habeenkii oo qaadkii lagu cunaayo qashiga lagu cunaayo xashiishkii lagu cabaayo balaayabaas lagu cunaayo daraagiis lagu cunaayo waxa weeyaan aan qofku noloshiisii adiga warkan war amuu dhintaaba amuu amuu wendaasan waxaa maxaan ahaan markii soomaaliya ay ficnayd ninkii waxbarashada waa wasaaradda caafimaadka aqoon fiican ma ka soo helay waxa weye waxyaala waxaa jira waxay loogu talagalay qof cabaadhay waaw waaw waaw waaw waaw leh in lagu seexiyo iyo wuxuu isku daray qaad ninkii qaadkiina wuu kicinayaa kii isagaana inuu jibsado rabaa daragu isticmaalay marka ruuxa isaga marka waxay noqonaysaa toddoba berisa hadduu yeelo habeenka dambe isagoo isagoo bakta la arkayo meydkiisa yaaba la arkiba waxyaalaan ka weelina waxyaalasa ka mid ah waa tahay xerada waxaa ka jira culimmadii iyo bulshada qaybaheeda kale iyo ururadii kale wacyigelintan ma la kaashataa oo ma u bandhigtaa oo dadaalkiina dadaal ballaaran ma yahay xataa wax badan baan suna aljamaaca masaajidadeeda aan aan aan wacyigelin aan ka sameeyey aad bay u ogyihiin iyagu wax badan baan wacyigelin ka sameeyey sababtoo aan idhi xataa shala ugu dambe shala shala ahayd waxaa weeye masaajid ku yaalla balogaleya ee seven ya ya waxaan la warnama yahu ya hal mar intaan meesha korkeena la iskugu tago ee fadhigudirika intaan tagno ya aan dhahan sidii hadda tabliiq oo kaleeto innagoo tabliiq ah intaan tagno aan dhahan wargo'yin waxaan waay ini wuxuu ku xun yahay iska daaya waalidkiina oma roono inigana inoma roono naftiina oma roono iska daaya xataa shalay shalay ugu dambeysay kolley arrimahaas iyada waa awaado culimadana waan kala wada sheekaysanaa waa tahay isticmaalka muqaadaraadka haddii uu bato amnigii bulshada saameyn ma ku yeelan karaa horow ka baxyaaba maxaa maxsad midi baa la isticmaalaa waxyaalaha dheer dheeroo midiye ah oo mar laisku gowraci mar feeraha la iska gelini waan ninka waxaan ahay waxaa weeyaan dhaawac oo dhan meesha ku yimaadaba waxaa weeyaan daawada tallaalka teetanada ninka bixiyaan aniga waay marka qof kastoo lasoo dhaawaca war anfiyo xaggee joogtaa ninka la dhahay aniga waay marka waxyaalaha la isku dila tooriga ugu badan iyo baangad bas waxay hubkay wataanna waa toori iyo baangad waay maxay tahay marka dagaalkaas dhex maraya dhalinyarada muxuu la xiriiraa waa daraagiska dee iyo iyo wax la cabaye waay ha iyo iyo telefoonada weyn oo laska dhacayo dhibka waxyaalahaas ayaa keenay telefoonka la iska dhacaya waxaa weeyaan daraagiska ayrota dhibkan keenay daraagis wixii lagu gadan lahaa wixii wixii lagu heli lahaa waad waxaa wey telefoonada weyn baa la iska dhacaya baangad bayna noqonta ama toori bay noqonaysaa haddii caqabadaas amniga saamaynta ku leh dhalinyarada ay ku dhaqaaqayaan laama amniga arrinta mala kaashateen arrimahaas iyada ah guddi baa jira guddi sukuurada jira guddigaa sukuurta ribaadku waan gudbina habeen walba no dhibkan halkaas waxaasaa keenay ka qabta war waxaasaa qabi ka qabta xataa ilaa heer dhadhaab ninka u weyn jaamanka u ah dhadhaabu joogaa arrintaas iyada ah marka waan waan waan waa iska wacyigelinaa waana waana anaga kuila waan kala hadalaa wixii qabdana iyagaan ka rabnaa guddi baa jira toddoba qof eh oo xerada dhexli jooga maxaa diidan marka in tallaab sax la qaado oo arrinta qaab ficila looga hortago maadaama waddanka dowladda ka jirto wallaahi taas iyada horta ya kulley ani hadda ma sharaxaad deer ma maka bixin karo laakiin waxaan u arkaa maartaa dadaal la'aan inay meeji ay ka muuqato
waa tahay dardaaranka aad siin lahayd dhalinyarada maxay tahay maadaama wakti badan aad ku bixiso wacyigelintooda iyo lahadalkooda muxuu yahay dardaarankaaga dardaarankaan ku bixin laha wuxuu yahay waxa weeyaan horta nin walowba waxaad adiga maanta kasbatuun baa berri ku hor yaalo waxaa laga qaadaa daragaskasikada indhalaa waa laga qaadaa waali waa laga qaadaa oo maskaxdaa waxa weeyan yaa kumbiis kaaga furmaya dhalmalaan waa laga qaadaa daraagiska isaga waxa weeyaan dadka qofkii badsada maarta xataa minidis way dhimanaysaa marka kolley waxaan wax ku waanlin lahaa war niman yahow arrintaas iyada ah sidaad uga gaabsan lahaydeen falkeed gala intaa wacyigelin karana waan wacyigelinayna annaga waxaa kale oo arrinta ku jirta maartay ninka foonfoo bogey ninka foonfoo bogey beri waxa looga baahan yahay waddankiisa hooyo soo bogey waddankiisa hooyo yaa looga baahan yahay marka waxaan ku wacyigelinaa war niman yahow berri ka maalin dhulka markaa waddankeena lagu noqdo ya mustaqbalkii nimankii maamulka hadda dadka isku haysta maarta ninka dadka bedeli lahaa waa iniga ay wax bartay marka maadaama aad wax barteen dadki aad bedel saad dadki bedel la'aatiin waxa weeye war mustaqbalkiina kaas war war mustaqbalkiina ku dhinta war mustaqbalkiina ku dhinta waxyaalaan ku wacyigelin kaasa ka mid ah aada u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa anfi qaasim maxamed oo ah abbo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha dhallinyarada oo iigu warramay gudaha xerada qaxootiga dhagaxley
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam salas oo waraysigaasi la yeeshay anfi qaasim markaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nebi amaanka ah
hayaanka baxanbaxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka inaanu boqolo bartiyo yiilku ku jiray sheedka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qiraa bulshada ugu yeedhi jiray inaan bebeedku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudurguday inaan isku bifaon kalka shabacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka hurdaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka
qasaidkaasi nabi ammaanka ku luqeynaya cumar aadan intaas ayaan kusoo gabagabeynna halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a tartan kubadda cagta ah oo loo qabanayo dhallinyarada ayaa ka furmay magaalada boosaaso tartankan ayaa loogu talagalay inuu socdo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf bisha barakaysan ee rabadaan sanad kasta dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso ayaa loo qabtaa tartan kubadda cagta ah oo xilliyada habeenkii iyo galabtii dhallinyarada ay kusoo bandhigaan xirfadooda kubadda cagta tartankan ayaa ah kuwo lagu mashquulinayo dhallinyarada maadaama xaafad walba loo qabto tartankaasi si dhallinyaradan aysan ugu dhiiran wax ka baxsan dhaqanka iyo weliba inaysan samayn wax lidii ku ah amniga oo ay ka mid tahay xatooyada iyo weliba mukhaadaraadka tartamadaasi waxaa ka qaybgelaya guud ahaan ku dhowaad boqol dhalinyaro ah jaamac nuur ismaaciil iyo faysal maxamuud faarax oo ka mid ah dhallinyaradii kubadda ka cuslaatay ayaa sheegay in tartankaasi ay u qabteen dhallinyarada in ay ku mashquulaan koobakan waxa weeye waa koobka isdhexgalka dhallinyarada oo bisha rabadaan koobakanna waxaan ugu magac darnay xawashoora koob oo uu ka qayb qaadan doono haddii allaha wadalo raali ka noqdo maxamed saadaad runtii ninkaas waa nin dhallinyaro ah oo mar walba wuxuu jecel yahay horumarka dhallinyarada aad buuna u mahadsan yahay runtii mataqaanaa dhallinyaradu isxilqaan bay u badan yihiin wuxuuna ka qayb qaadanaya xiritaanka koobka iyo abaalmarimaha iyo biladaha runtiina aad buu u mahadsan yahay waa nin dhallinyaro oo jecel mataqaanaa bulshada dhallinyarada inuu mar walba dhiirigeliyo isagana waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba intaana ku maamuusnay in ka badan baa ku maamuusi doonaa sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaya gudoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha gobolka bari muusagood oo mataqaanaa iyo gudoomiyaha xaafadda buurcada iyaguna ah laba nin oo dhallinyaro ah oo ka soo qayb qaatay furitaankiisa iyo dhiirigelintiisa gudoomiyaha xaafadda buurcad ee magaalada boosaaso maxamed axmed samater ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay soo bandhigaan ciyaar ay ku dheehan tahay akhlaaq iyo weliba isdhexgal farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka koobka isdhexgalka dhallinyarada ee xaafadda buurcad oo lagu qabanayo beerta nasashada ee rays waxaan bogaadinayaa guddiga soo abaabulay koobkan oo runtii iyadoo lagu jiro bil rabadaan waxaa loo baahan yahay oo halka aan kala dardaarmayaa sboortska dhallinyarada meesha ku ciyaaraysa inay muujiyaan deganaan sidoo kale inay muujiyaan dulqaad garsoorka iyagana waxaan uga baahanaa insha allah oo aanu ku bogaadinaynaa inay qabtaan cadaalad si cadaalada oo maaragtay dhexdhexaadnimo ah dhammaantiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan dhinaca kale xaafadda xamdaan duleedka magaalada boosaaso waxaa ka socda tartan la mid ah midkan bisha barakaysan dhallinyarada loo qabto waxaana daahfurkiisa ka qaybgelayay gudoomiyaha dhallinyarada ee ciyaaraha gobolka bari muuse yuusuf maxamuud iyo weliba qaar kale oo badan oo ka mid ah dhallinyarada waxaana ay halkaasi ka jeediyeen hadallo u badnaa dardaaran dhallinyarada ay u jeediyeen waxaa farxad iyaa sanadkii labaad inaan ka soo qayb galo koobka quruxda badan ee furanayaan dhallinyarada xaafadda xamdaan oo runtii kankii ka horreeyana aan goobjoog u ahaa isna si nabadgelya noogu soo dhammaaday insha allah kana waxaan rajayn doonaa haddii ilahay si nabadgelya inuu ku soo dhammaado ka qaybgalkiisana runtii aad baan ugu farxsanahay runtii waxaan ku ammaanayaa dhallinyarada xamdaan runtii dhallinyaro ka dhex muuqanaysa gobolka bari iyo guud ahaan magaalada boosaaso runtii hadday ciyaartooy yihiin iyo hadday maamul yihiinba inay dhallinyaradu koobo soo abaabulaan isugu yimaadaan oo si nabadgelyaha ku dhammaadaan runtii farxad gaara noo tahay annagana waxaan farxadnoo inaan markas kala soo qayb galno insha allahu tacala waxaan kula dardaarmayaa dhammaan siddeedda kooxood oo koob ka qaybgelaysa inay si nabadgelyaha uga qayb qaataanin koobkaasina runtii insha allahu tacala anaguna aan abaalmarinta haddii lahaydmo aanu qayb ka noqonayna ka wasaarad ahaan markaas wasaaradda waxaa ka go-an inay la shaqayso dhallinyarada isboortiga runtii koley tartankan tartan waxa waaye sanadla ah weeye oo muddooyin badan lasoo qabtay waxaan rajaynaynaa inuu sidii uu ku dhammaan jiray oo nabadda lahayd uu ku dhammaado aan qaylo ka soo yeerin insha allahu annaguna waxaanu rajaynaynaa inaanu ka shirkad ahaan hurani sportsna aanu qayb ka qaadanno abaalmarintiisa maadaama aanu furitaankiisa goobjoog ka ahaynna aanu soo xiritaankiisana goobjoog ka ahaano runtiina aad baan ugu ammaanayaa sida quruxda badan oo ay isugu shaandheeyeen dhallinyarada oo jiilal badan oo kala duwan oo kala gedisan oo wakhtiyaal kala duwan kusoo biiray kubadda ay isku hayaanin runtii guddigu aad buu ugu ammaanan yahay sanadkana aniguna ciyaartooygan qaybka ahayo de koley muuse wooda u jeedaa galab dhaweed baanu kala baxnay waxa weeye war waa hayaa maanta halkan waxaan ku daafuranaynaa koobka ee aan ugu talagalnay bisha rabadaan kaasoo waxa weye inoo soconaya muddada bisha ee rabadaan hadduu ilahay qadaro waxa weeye galabtuu noo daafurmayaa galabta waxaan ku furaynaa kooxda ee fadhisame iyo kooxda jaabil balaasa waxaweeye koobkan ujeedada iyo dantii aanu kalahayn waxaweye bisha rabadaan in waxaweye dhallinyaradu isku dhehgasho amniga aanu kaga shaqayno isdhexgalka dhallinyarada aanu waxaweye kusii taabagelino waxaweye cid kastoo soo abaabushay iyo cid kastoo ka shaqaysay iyo cid kastoo waxaweye koobkan soo abaabushay waa u mahad celinaynaa ay ka mid yihiin ganacsatayaal reer boosaasoda sida kambaniga cabdullaahi sheekh bilan travel agency iyo cid kastoo ka soo shaqaysay iyo cid kastoo waxaweye soo abaabushay koobkan waxaan leenahay aad baa mahadsantihiin koobkuna waa inoo soconaya si kastaba ahaatee tartankan ayaa inta uu ka socdo garoommada bisha barakaysan ee rabadaan magaalada boosaaso waxaa gabagabadiisa abaalmarinadan dhallinyarada la siin doono iska kaashan doonaa ganacsato iyo weliba dhallinyaradii hore si loo dhiirigeliyo yuusuf maxamuud v o e boosaaso halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay nala socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilowna karim benzema ayaa xalay dhaliyey saddexdaleydiisii labaad oo xiriir ah koobka champions league kadib markii real madrid ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda chelsea lugtii hore ee wareega sideedda ee koobka champions leaguea saddexleyda benzema ayaa imaaneysa afar asbuucun kadib markii uu sidaas oo kale saddex gool ka dhaliyey kulankii kooxda b s g ee wareega lix iyo tobanka waxaana taasi caawineysa kooxda carlo angelotti inay ku gacan sarreysay kulankii stanford bridge ciyaaryahanka heerka caalami ee wadanka faransiiska ayaa kooxda qaaday saddex iyo tobanka jeer ee horyaalka yurub u dhaliyay laba gool oo madaxa qeybtii hore ciyaarta ka hor inta uusan ka faa-iideysan qaladkii edwarda mendi kaas oo dhammaystiray saddexdiisii gool afartan iyo lix ilbiriqsi uun kadib markii laga soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta wuxuuna benzema noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee ebid saddex gool ka dhaliya chelsea ciyaar ka tirsan koobka horyaalada yurub lugta labaad ayaa talaadada soo socota ka dhici doonta garoonka sandiago barnabo waxaana ka hor ciyaartaasi ay madrid martigelin doontaa kooxda gadafa kulan ka tirsan laliga sbain maalinta sabtida ah halka chelsena ay u safri doonta kooxda southampton kulan ka tirsan horyaalka ingiriiska premier leaga jelse ayaa weli la daalaadhacaysa niyad jab iyo weliba culays dhaqaale iyo sidoo kale xayiraad saaran kadib markii xiriirka kubadda cagta ingiriiska uu cunaqabateyn kusoo rogay milkiilahoodan roman ibrahimovic ciyaartii kale ee xalina kooxda viel real ee wadanka sbain ayaa xalay kooxda bayer munig soo gaarsiisay guuldaradii ugu horeysay ee meel ka baxsan garoonkeeda ee ciyaar ka tirsan koobka horyaalada yurub muddo shan sano ah kadib markii ahal iyo eber ku sagootisay lugta hore ee wareega sideedda ee koobka champions leaga arnando danjuma ayaa dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta daqiiqadii sideedaad kadib markii uu kubad ka helay daniel brejo kadibna uu dhaafsiiyey goolhaya manuel noyer villareal ayaa hore uga soo adkaatay kooxda yuventus iyadoo haddana doonaysa inay bannaanka dhigto koox kale oo weyn oo caanka ah koobkan koobka kale ee xiisaha leh ee yuruba league ee qaaradda yurub ayaa isagana caawa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan quarterfinaliskiisa waxaana kooxda arbi libsig ay la ciyaari doontaa kooxda atlanta halka barcelonana ay u safri doonta kooxda antrich frankford iyadoo kooxda sc bragna ay martigelin doonta kooxda rangers westham unitedna waxay martigelin doontaa kooxda leon ee wadanka faransiiska ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda manchester united ayaa qarka u saaran inay soo gebangabayso magacaabista eric ten hang oo noqonaya tababaraha xiga ee kooxda sida ilawareede ay u sheegeen e s p n ten hanga oo konton iyo laba jir ah oo manchester united ee wareysi ka qaada bishii hore ayaa ku jira liiska afarta macalin ee u sharaxan shaqadan kuwaas oo ay ka mid yihiin tababaraha b s g marucia bocagino tababaraha spain louis enrico iyo tababaraha kooxda sevilia jenis labotigo ilawareydo ku sugan ingiriiska iyo weliba netherland ayaa u sheegay e s b n sidoo kale in united ay go-aansatay ten hanga oo ah tababaraha kooxda ayax isagoo diyaar u ah inuu ka tago kooxda haysata horyaalka holland islamarkaana uu qabto shaqada old trafford dhammaadka xilli ciyaareedkan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluw inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socotaana waa lantaaf soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington haatan aynu ku wadanasanna mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaankan idinku talagalnay
heeskaasi ay nugu luqeynaysay fanaanida xaliimo khaliif mogool ayaan kusoo gabagabayna ama idhahda qasaidkaasina waa imaanka ay nugu luqeynaysay xaliimo mogool ayaan kusoo gabagabayna baahinteena idaacdeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa v o e dalasaas iyo nabadgeliyo